dagaal baa ka dhacay marko maalintii saddexaadnu ayuu socdaa daraafi galabki iyo shalay maantana dagaal culusaa dhacay sida aan sheegayo dhimisho oo sida aan maqlaayana dhimisho waa la ii sheega labada dhinacba ah marka nasiib xuma waayo dagaal wax badan soo bixinaayo oo dad ehel oo walaal ah oo hada macna ay isku dilay aanaan aqoonin oo iska socdo marka aad iyo aad baan ugu xumahay arrintaas waa su-aal aad u fiican waxaan ku leeyahay heshiis dab ah ma dhicin wada hadal xamali meelaha lagu qabqabtay way jiraan heshiiska qaarkood laga been sheegay oo wasiirkii oo dastuurka caqaali u meelaha ku sameeyey laakiin aan xamar aan wax ka baxsaeen waa jiraan waaasada run ahaantii dabti kama turjumeynin marka nasiib xumo waayo marka in hadda xilliga la joogo hadda dagaalka uu bilaabto wax badanaa lasoo dagaalamay dagaalna inusan hadda maanta laga oo faa-ida laga gaarin waa la ogya hadda magaaladu ku fidaya sida hadda la iisiyay markii hore ma xaafada dhinaca galbeed xigta buulishaan ayuu ka bilaabtay sharo halkaasu ku ekaayo hadda ilaa gudaha inay xaafada ka dhacayna la iisheegahaya marka dagaalka joojiya le waxaa kale kusaaro ku faa'iidaysanaya waxaan leeyahay lamada reer run ahaantii hadday nafti ugu talagalaan in la heshiiyo lama heshii weyne mas-uuliyiin ay leeyihiin heer qaran iyo heer koonfur galbeed culamaamudiin ay leeyihiin aqoon-yahan ay leeyihiin waxaan ugu baaqayaa diinka baxaayo jurid baa naga saaran labada reer waxaan leeyahay dadkooda macquulka ah ahlulxalli walxadsiga ah arrintaas inay ukacaan aynan